dabaaldega dhalashada nebigeena moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa sanadkan dalkani masar laga xusay iyadoo ay jiraan dareen bakdin xambaarsan oo laga baqayo inay dhacaan weeraro ka dhan ah goobaha ay ka socdaan dabaaldegyada mawliidka shaaracyada waaweyn ee dalkani masar masaajida iyo fagaarayaasha lagu qabto xuska mawliidka ayaa lagu arkayay ciidamo iyo gawaarida askarta oo si weyn u sugaya nabadgelyada dabaaldegyada lagu weynaynayo farxadda dhalashada nebi moxamed tallaabadani ayaa timid kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar jenaraal magdi cabdilkhafaar uu amar ku bixiyey in la sugo ammaanka goobaha lagu xusayo mawliidka arrimahan ayaa dhacaya ka gadaal markii toddobaadkii hore dalkani masar uu ka dhacay weerar ay argagixisada la beegsadeen masjid ay suufiyada ku leeyihiin waqooyiga siinaay kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan saddex boqol oo qof oo masaari ah jamaacada suufiyada ee masaarida iyo hay-adda ashar ee waddankani ayaa si weyn isugu soo baxay dabaaldegyada lagu maamuusayo dhalashada nebi moxamed calayhi salaam taasoo laga dareemay guud ahaan dalkani boqolaal ka mid ah suufiyada waddankani oo gacmaha ku sita seefo ayaa socod ku maray qaar ka mid ah shaaracyada gobollada dalkani kuwaasoo ku luqaynayay nashiidooyin nebi ammaan ah iyadoo ciidamada amniga ee dalkani ay sugayeen nabadgelyadooda dor cabdulfataax jiinow gacal oo ah aqoon-yahan gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaan wax ka weydiiyey sida masar sanadkani loogu dabaaldegay mawliidka xilli heegan la geliyey ciidamada amniga masaarida run ahaantii mawliidka ama ixtifaalka dalka masar marka la yidhaahdo caalam islaami oo dhan ayuu mawliidka ka dhaca lakiin masar marka laga hadlayo baadac khaas ama wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah oo waxaa lagu tilmaama dalka masar intilaaqadii ugu horeysay uu ka bilowday inuu ahaa marka waxyaabo badan uu kaga duwan yahay caalam alislaami ayaa jira oo markii laga hadlayo mawlidka dalka masar run ahaantii waxyaabaha keenaya marka in haddana sanadkan uu kasii duwanaado sanadihii kaleto hore ayaa ah dhankan xagga amniga ah ayaduna ogsoonahay hadda wiigii hore jimcihii hore lasoo dhaafay dalka inay ka dhaceen dhacdo aada u xanuun badan oo jimcihii hadda ila soo dhaaftay saddex boqol oo ruux in ka badan hal goob lagu dilay sidaas darteed ayaa keentay in meelaha xafladda mawlidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay ka dhacayso iyo dhammaan goobaha ixtifaalaadka aada loo ta'miiniyo oo la ilaaliyo oo iyadoo wax kasta ay iman karaan sidaas darteed ayuu taamiinkan iyo keentay in markan uu ka duwanaado sanadkan sanadihii hore dhammaanna la ta'miiniyey meelihii xafilaadka ay ka dhacaysay iyo maxalaadka wax laga iibsanayo dhanna aada loo ilaaliyey gaar ahaan meelaha aadka ugu badan yihiin azhar adehalhed meelaha aada xafladda mawlidka ay uga socoto arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax assiisi uu ugu baaqay milatariga iyo booliska dalkani inay ku soo celiyaan deganaanshaha iyo nabadgelyada gacanka siinaaya muddo saddex bilood gudahooda madaxweyne assiisi ayaa hadalkan sheegay maalintii shalay kadib markii dadweynaha masaarida uu u jeediyey kelimad ku aadan maamuuska dhalashada suubanaha maxamed calayhi salaam taariikhyahanada islaamka qaarkood ayaa rumaysan in masar ay ahayd meeshii ugu horeysay ee laga bilaabay dabaaldegyada mawliidka xilligii dowladda cuhmaaniyiinta ay xukumaysay waddankani inkastoo culummo badan ay ku doodaan in meesha ugu horeysay ee lagu qabtay xuska mawliidka inay ahayd magaalada arbiil waqooyiga dalkaasi ciraaq xuseen saxnuuni v o a kahira